hay-adda a r d oo ka mid ah hay-adaha dalkeena soomaaliya ka howlgala ayaa la wareegtay guud ahaan maamulka isbitaalka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markii hay-adda intersos ee maamuli jirtay isbitaalka ay ku dhawaaqday in dalka ay isaga bixayso waxaana isbitaalka degmada mahadaay in muddo ahaa ka jiray xaalado kala duwan oo ay qeyb ka ahayd daawayari agaasimo ku-xigeenka isbitaalka guud ee degmada mahadaay doctor axmed muuse sheikh ayaa sheegay in isbitaalka xaaladiisu ay wanaagsan tahay wuxuuna tilmaamay in degmada mahadaay ay ka dilaaceen cudurada jadeecada iyo kaada dhiigta
isbitaalka haddii aan kaaga hadlo arrimihiisa in muddaaba mataqaanay waxaa gacanta ku hay jirtay hay-ad layidhaaho mataqaana intersos iyadiina mataqaanay way guurtay in muddo ah waxoogaa waa liitay hadda alxamdulillah hay-ad mataqaana i r d layidhaahaa timid marka ayadaasa hadda shaqa ka bilowday hadda dhibaatada hadda ugu weyn oo ka jirta deegaankan horta waa mataqaanay cudur layidhaaho jabeeca dilaacday iyo kaada dhiig marka mataqaanay isbitaalkuna hadda mataqaanay wax jiifa beryahan male maxaa yeelay daawo lagu seexiyaa maqneedbo marka waa mataqaanay daaway qaataan dadku ay ka laabtaan hadda hooyada iyo dhalaanka mataqaanay waa ayagana laga taxadiraa oo mataqaanay ilmahana waa laga talaalaa hooyadana waa mataqaanay uur kalena waa lasoo dhaweeyaa waa mataqaanay laga talaalaa waana laga daaweeyaa oo mataqaanay aad ah ilgaala loogu haya ayagana dhinac kale agaasime axmed ayaa sheegay in dhowaan wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ay daawo soo gaarsiisay isbitaalka isagoo sidoo kalena dowladda ka codsaday in il gaar ah lagu eego baahiyaha ka jira isbitaalka
mamay hadda mataqaanay maalmo dhaweed mataqaanay wasaaradda caafimaadka ee hirshabeelle hoogaa ay maamulka noogu soo dhiibta daaweyne wayna soo gaareen marka mataqaanay hadda wax kale ma hayno weli haa waxaan fariin u gudbinaynaa mataqaana wasaaradda caafimaadka hirshabeelle iyo wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe guud ahaan maamulka iyo mataqana dowladda hirshabeelle iyo dowladda dhexaba iyo waxaan u sheegaynaa in isbitaalkaas ay mataqaana il gaara kusoo fiiriyaan maadaama mataqaana deegaanka hadda meeshan mataqaana uu yahay deegaan muddo sagaal bilooda biyo fatahaada ay ku jireen cudurro fara badanna inay ka dhashaan macquul ay tahay marka mataqaana waxaan u sheegaynaa inay mataqana isbitaalkaas usoo fiiriyaan degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa inta badan saameyn lixaadle ku yeeshay haraadiga biyaha webiga shabeelle xiliyada ay fatahaan webiga midaas oo ka dhalata cuduro caruurta iyo dadka kala dhibaateeya